wanaagsan dadkeena dhegeysanaya halkan waa reediyo dalsan waxaadna kusoo dhawaataan warka duhur ee reediyo dalsan qodobada wararkeena kuwooda ugu doorkaroone haddii uu rabbi raali ka noqdo warkaan idinkugu soo gudbin doono idinkuna aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqonaya
doorashada kursi ka mida golaha shacabka kana mida kuraasta ugu adag musharaxiin dhowr ah ay ku tartamayaan oo doorashadiisa ka socota magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
taliyaha ku-meel gaarka ee niso oo dib u furay xafiisyada taliska qaybta guud ee nabad sugidda galmudug oo dayactir iyo sidoo kale qaabeyn lagu sameeyey
dowladda maraykanka ah oo sheegtay inay halis ku jiraan kaalmada iyo howlaha deencafinta soomaaliya
ciidamada ammaanka gobolka banaadir oo howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ka sameeyey magaalada muqdisho kadib kulamadii amniga ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
khasaare ka dhashay shil gaari oo ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka burca iyo berbera
faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya dagaal ciidamo ka tirsan kenya iyo al-shabaab ku dhex maray gobolka jubbada hoose
dunida inteeda kale wararka aan idinkaga soo tabin doonana waxaa ugu dooroon
ku dhowaad labaatan qof oo ku geeriyootay toogasho ka dhacday bartamaha dalka mexico
iyo dowladda faransiiska oo sheegtay in hadallo xanaf leh aysan waxba ka tarayn xaaladda dalka yukrein ka taagan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu doorkaroonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkan wuxuu idinkaga imaanaya idaacadda dalsan waa duhurnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha saddexaad sanada labada kun labaiyo labaatanka
aanu ku bilownay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa goordhow ka bilaabatay doorashada kursi ka mida kuwa ugu adag musharaxiin dhowran ay ku tartamayaan ee hoob eber konton iyo sideed musharaxiinta ku tartamayana waxa ay gaarayaan toddoba murashax qorshuhu shalay ayuu ahaa inuu dhacdo doorashada balse waxa ay baaqatay sababo la xiriira amniga waxaana musharaxiinta ku tartamaya kursigaasi ku jira agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka cabdulaahi sambal olshe ee amniga magaalamagaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa aada loo adkeeyey waxaana musharaxiinta ku tartamaya kursiga hoob eber konton iyo sideed kale yihiin agaasimihii hore ee nisa cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe injineer yoonis maxamed nuur madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeel cali cabdulaahi cosable cabduqaadir xuseen culow maxamuud afdhuub makaraan cabdulaahi axmed xuseen iyo ubax cali sheego oo ah qofka toddobaad kana mid ah kuwa u tartamaya kursiga hoob eber konton iyo sideed oo doorashadiisu hadda ay ka socota magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan kursigani waa midka ugu adag musharaxiin dhowr ah ayaana ku tartamaya oo doonaya inay usoo baxaan kursigani kursigani waa mid kamid a kuwa ugu adag ee hadda la fili karin ama la saadaalin karin cidda kusoo bixi karta inkastoo doorashadiisu hadda ama goordhow ay ka bilaabatay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan goobta doorashada ay ka socoto iyo jawiga guud sida uu yahay bal aan wada dhegeysano sida aad maqlaysaan hadda waxaa socota codeynta musharaxiinta u tartamaysa kursiga hoob ewer konton iyo sideed ee doorashadiisu hadda ay ka socota magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kursigan waxaa la filayaa in maanta lagu kala baxo doorashadiisa lana soo gebagabeeyo
khasaare ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay inta u dhexeysa magaalooyinka burco iyo berbera faahfaahino dheeraada ayaana kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay shilkaasi wariyaheena cali aadan ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
inta la xaqiijiyey ilaa ay saddex ruux ayaa ku geeriyooday tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib shir gaari oo ka dhacay deegaanka qoyte oo markaasi ku yaala inta u dhexeysa magaalooyinka burco iyo berbera ee gobolka togdheer ee somalilan shilka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii uu rogmaday gaari nooca raaxada ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah waxaana la geeyey isbitaalka magaalada burco dadka ku dhaawacmay shilkaasi agaasimaha isbitaalka burco dictor maxamed faarax cabdi ayaa sheegay saddexda ruux ee dhimatay inay markaasi isugu jiraan laba ruux oo dumar ah iyo hal cunug marka halka shan kalena ay shilkaasi ku dhaawacmeen ay la tacaalayaan xaaladooda caafimaad waxa uu sidoo kale sheegay in shilalka gaari ay kusoo bateen wadada xiriirisa magaalooyinka burco iyo berbera ayna ugu wacan tahay dhalinyaro yaryar oo markaasi iskood ah gawaarida u wata waxa uuna ugu baaqay laamaha amniga inay wax ka qabtaan degmada markaasi ama deegaanada somalilan ayaa waxaa sanadihii lasoo dhaafay ku batay shilalka gaari waxaana shilalkaasi markaasi ka dhacay oo ku geeriyooday sanadkan in ka badan tooneeyo ruux
mahadsan tahay waryahayga cali dowladda maraykankana waxa ay sheegtay inay halis ku jiraan kaalmada iyo howlaha deyn cafinta dalka soomaaliya cabdiwahaab cirguje ayaa warkan sii dhammaystiraya
waxaa kulan gaara yeeshay safiirka cusub ee maraykanka soomaaliya ambasador laari ender iyo wakiilka bankiga adduunka u qaabilsan soomaaliya iyo qaar ka mid a dalalka bariga afrika haweeneyda lagu magacaabo christine stephen iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowr oo ku saabsan soomaaliya iyo doorashooyinka qoraal lagu qoray barta twitter-ka ee safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay si gaara diiradda u saareen halista ka dhalan karta haddii ay mar kale dib u dhacdo doorashada soomaaliya iyo howlaha deyn cafinta ay carqalad ku noqon karto waxay sheegeen in haddii aan la dadejin doorashada islamarkaasina aan la soo yeegleelin dowlad cusub inay halis geli karto arrinta laga taageero soomaaliya dhanka lagu bixiyo ciidamada iyo lacag bixinta mushaaraadka ciidamada iyo sidoo kale deyn cafinta soomaaliya deynta lagu leeyahay andari iyo madaxa bankiga adduunka christina waxay ka wada hadleen walaaca laga qabo inay mar kale dib u dhacdo doorashada islamarkaasina laga goosto soomaaliya dhaqaalaha hay-adaha lacagta adduunka ee i m f ayaa horay dhowr jeer uga digay islamarkaasina ku goodiyey in haddii aan la dadejin doorashada soomaaliya in ay la goosan doonaan lacagaha deyn cafinta ay wadaan
mahadsanid ciidamada ammaanka gobolka banaadir ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya amniga waxa ay ka sameeyeen gudaha magaalada muqdisho kadib kulamadii amniga ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wariyeenna faadimo cabdulqaadir ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaysa iyadoo ay nagu soo food leedahay bisha barakaysan ee ramadaan oo ay maalmo qura ka harsan tahay ayaa haddana saacadii lasoo dhaafay waxaa xafiisyada madaxweynaha iyo midka ra-iisul wasaaraha ka kala dhacay shirar amni oo diiradda lagu saarayay arrimaha amniga caasimadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulan la qaatay dhowaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo guddoonka gobolka banaadir ayaa waxa uu faray inay kordhiyaan howlgallada adkeynta amniga maadaama dalka uu ku jiro xilli doorasho ayna soo wajahan tahay bishii barakeysneed ee ramadaan loona dhimiriya shacabka intay howlgalladu socdaan sidoo kale isla xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay ammaanka kaasoo ay yeesheen madaxda ugu sarreysa hay-adaha amniga dalka iyo howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom haddaba iyadoo taas laga duulaya ayaa xalay saraakiisha amniga gobolka banaadir gaar ahaan qaybta weliyo caddo horjoogna uu ahaa taliyaha qaybtaas qaybna ay ka ahaayeen hay-adda nabadsugidda islamarkaana uurkacaya gaashaan la shakiib taliyaha nabadsugidda howlwadaagahana taliyaha ilaalada shacabka iyo sidoo kale taliyaha saldhig howlwadaag gaashaanle najiib cabdi habiib ku-xigeenka qaybta weliyo cadda iyo maamulka degmada waxay howlgal ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee muqdisho iyo degmadaas iyadoona dhalinyaro dhowra lagu soo qabtay howlgalka waxaana mid mid loo baarayay guryaha saraakiishii howlgalkan qaybta ka heeda ayaa la hadlay dhalinyarada islamarkaana ka codsaday inay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago falalka lidiga ku ah ammaanka dalka ee maalmihii u dambeeya dhacaye hadka waxaan ka codsanaynaa oo mar labaadn ka codsanaynaa inaan laamaha amniga si dhow uga shaqaysaan si aan muxuu ahaa uusa gaabo u imaan ganacsiga iyo muxuu ahaa bisha barakaysan markii uu soo dhammaaday howlgalkan si kooban waxaa warbaahinta ula hadlay taliya xigeenka qaybta weliyo cadde sidaan hore sheegnaba howlgalkan wuxuu daba socdaa xaqiijinta amniga maadaama bishii barakaysneed nagu soo foy leedahay waxaan u diyaar garoobaynaa inaan muxuu ahaa ammaanka caasimadda inaan sii bilowno maadaama madaxdii ugu sarraysay muxuu ahaa amar ay baxsheen sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in muxuu ahaa bisha barakaysan loo diyaargaroobo sugidda amniga dadka muxuu ahaa muslimiinta ah oo cibaadaysanaya in ay nabad ku soomaan nabadna ku afuraan sidaas darteed howlgalkan degmadan kaliya kaba socdo wuxuu ka socdaa dhammaan degmooyinka magaalada muqdisho dhan iyo qaybaha kala duwan sidaas darteed waxaan codsanaynaa sida madaxdu ay sheegeenba dadka shacabka ah inay garab istaagaan laamaha amniga si looga guulaysto dadka nabadiidka ama qowlaystada burcadda iyo tuugadaba intaba in shacabka ay nala shaqeeyaan si dhow noola shaqeeyaan faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
hayaag dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda dalsan
ugu dambeynna haddaan eegno waxaa lasoo warinayaa in sagaal iyo toban qof oo dad gaaraya n lagu dilay toogasho ka dhacday gudaha dalkaasi mexico gaar ahaan bartamaha dalkaasi waxaa hadda lasoo wariyey in goobta toogashada ee ka dhacday dad fara badan ay isugu soo baxeen magaalada las tinajes ayaana lagu magacaabaa gobolkaasi sagaal iyo toban qof oo dad gaaraya oo lix iyo toban ka mid a rag ay yihiin saddexna dumar ay yihiin ayaa lasoo wariyey in ay geeriyoodeen halka kuwo kaloo aada u fara badana dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen dadku dhaawacyada ay gaareen ayaana lagula cararay xaaladooda isbitaal si lagu dabiibo halkaasi ilaa iyo hadda booliiska magaalada goobtan ee ka dhacday toogashada wax faahfaahin dheeraada kama aysan bixinin waxa sababay toogashadani laakiin waxaa lasoo warinayaa inta badan gobolada mijikan iyo ganjaneyo inay yihiin kuwa ugu daran ee dalka mexico ku yaala kuwaas oo inta ugu badan ay ka dhacaan toogashooyinka iyo dilka loo geysto dadka shacabka ah
hay-ag dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno war waxay dalkii daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad ka dhageysaneysay redio dalsan cabdisalaan joole iyo nasteexa abdulqaadir ayaa idinla socodsiinayay waadna ku mahadsantihiin la socodkii la jaanqaadka warka duhure redio dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel